Munaasabad ay ku qalinjebinayeen arday ka baxday fasalka sideedaad dufcadii koow iyo tobnaad ee Iskuulka Hoose Dhexe ee Horn of Africa ayaa lagu qabtay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Munaasabadda waxaa ka qayb galay maamulka iskuulka, waalidiinta ardayda qalinjebinaysay, macalimiin, dhalinyaro, aqoon-yahano iyo marti sharaf kale. Maamulaha Iskuulka Hoose Dhexe ee Horn of Africa ee magaalada Boosaaso, Xasan Cali Waasuge ayaa ka warramaya marxaladihii ay soo mareen ardayda qalinjebisay.
waa marxalad aad dareemaysaan wakhtiga maanta lagu jiro iyo xaaladaha maanta lagu jiraba ay tahay marxalad waxa weeye fasalka sideedaad iyo galaaska foorka waxbarashadu waa labada waxa weeye galaas ee ugu dhibta badan ee dowliga ah Een, wakhtigoo annagoo aan daahnay ma raba inaan sii badiyo waxaan rabaa inaan waalidiinta inaan iyo ardaydaba inaan laba kelmadood iraado Een, fasalkan sideedaadka runtii qof kasta oo waalida waa ka dharagsan yahay waa marxalad aad u dhib badan waa marxalad ilmuhu maanta kaaga baahan yahay inaad u helisid waa marxalad ilmuhu maanta kaaga baahan yahay inaad la dadaashid waa marxalad ilmuhu maanta kaaga baahan yahay inaad dabagashid oo waxa uu yaqaano aad ogaatid oo meeshuu aado aad ogaatid oo xilliguu soo daha wuxuu ku soo dahayo aad ogaatid oo aad ogaatid maanta waxa weeye muxuu soo bartay Qaar ka mid ah marti sharaftii ka soo qayb gashay xafladda ayaa ardayda ugu hambaliyay guusha ay gaareen.
oo ardayga qalin bedelanaysa midna waalidka insha allah aan kula hadlayo siday macallimiinta iga horreeyeenba sheegeen ardayga qalin bedelanaysa waxaan leenahay wakhti yar baad haysataan muddadaa dheer wixii macallimiintiinna iyo maamulkiinna iyo waalidkiinba inla garab taagnaayeen wakhtigaa yarkaaya inii haray waxaa laydinka rabaa inaad laba jeer jubaadhaan oo qof walba mas-uuliyad gooni arday walba iska saaro haddaad rabtid inaad maalintaas natiijada la soo dejiyo wax qurux badan oo ku qanciya aad heshid waa inaad haddeer ka faa'iidid wakhtiga aad haysatid oo aad iska yaraysid saaxiibkaaga aan ahayn buugga waa inaad saaxiibkaaga kugu dhow ka dhigataa buugga qofba intuu qof saaxiib uga dhow yahay buuggiisa beri wuxuu noqon doonaa mid ka daraja sarreeya
Ee, caruur baa i dhigataa Een, sida ay juhdiga ugu bixiyaan oo daqiiqadba daqiiqad ay ii soo wacaan baan ka dareemayaa inuu dugsigan yahay dugsi aad tatalkiisa u sarreeyo waalidiinta waxaan ku boorinayaa caruuraheenna maanta meel fiican bay marayaan waxaa loo baahan yahay juhdiga laydinku bixinayo waalidkuinu ku bixinayo dhallinyaroy arday inaad ogaataan oo la jaanqaadaan sidii berri aad waalidkiin u nasiin lahaydeen sidii berri aad waalidkiin wax ula qaban lahaydeen intaasaa laynu soo la ekeysiiyey waxaasoo juhdiyaa laydinku soo bixiyey waxaanu aad iyo aad iyo aad ugu ugu mahadcelinayaa maamule deeq iyo macallimiintayda eh, kheyr allah siiye